kale iyo barnaamijkeenii caweyska washington caawa ah barnaamijka waxaa marti iigu ah oo nala caweynaya wasiirkii hore ee warfaafinta ahna mudane ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya senator cismaan abokor dube cismaan dube ayaan khadka taleefonka isku helnay isaga oo ku hawo qaadanaya duleedka magaalada muqdisho waxaan joogaa duleedka magaalada muqdisho shimbiraale oo hoos tagta degmada kaxda gobolka banaadir meel ammaana baan joogaa waa fiicanahay geed hoostii baan kaala hadlaya cismaan dube aan mar kale idin baro waxaan anigoo arday ah oo dugsiga sane kaasrulaaran dhigan jiray magaalada muqdisho kabacdi maam sawtuugaygiiba heddaan maranaya riwaayadii ugu horreysay sameeyey maamulahayga markaa wuxuu ahaa cabdilqaadir maxamed shuruuc oo sameeyey abowaan haa isaguna heestii qarad sameeyey qoraxdoo aroortii xasan aadir sabatar qaadi jiray qoraxdoo aroortii marka siroc baan tutay aad buu uga helay wuxuu yiri waa beri uge maalin labadii shii soo dambe macalinkii naga baaqday ayaan isin wallahi fursad baad haysataa intaan ka soo lugeeyey dugsiga sare kaasulbulaar iyo risaajka shaqaale suufi intaas baan luku soo inay weliba dalcadda sayidkan ka soo baxay anigoo qoyay oo digig waana iska garanaysaa dee lix saad meelaha shan saad bad leedahay kulaylka qoraxda dabadeedna fanaaniintii baan unimi waxaa joogay allah raxmed saada cali waxaa joogtay higo waxaa joogtay saynad cege xasan gareyda mulaxamiiste ah tiimkii oo dhan aad bay ii soo dhaweeyey oo caawa iyo caweyska washington mudane dube mar kale kusoo dhawow barnaamijka caweyska washington ee laanta afka soomaaliga v o a shimbiraale waa duleedka magaalada xamare xagga marka marka la aado marka waa dhul taagag dhaadheer leh oo dooxooyin leh oo cagaaran oo green ah oo qurux badan markaasa waxaa ka roobna waana hayaa xagaayo yeerla dushay naga haysaa oo aada u macaan jawiga laftiisa waxaa loo baahanayaa jaakeedyo in la xidho qabuqabowbaa yaro jira markaa dadka waa ku yar adag tahay xamar baa jaakeed la xidhanaya xilligan laana kulayl bay magaalada gudaheeda dareemayaan laakiin magaalada banaankeeda neeco qabow iyo xagaayo roob dhul wada cagaara janno yar iyo taagag dhaadheer oo hiilisa taagan oo qaarna naga sarreeyaan qaarna naga hooseeyaan joogna mudane dube jawiga aad sheegaysa waa jawigii heesaha lagu curin jiray wax ma ku curisay may wa waa de weli waa joogaa marka maa qaar caawa markaan tagaan umalaynaya markay kugu saamaaxdaa jawigii aad dibu dibumilicsi markay dhacdo
warkii gaariyaa saas oo kale hees fal sabgadbeer la idhahda buu leeyahay meel sidaa u eegoo la fooliyo afgooya ka udhaxaysa ayuu galabnimo gaariya heesta fad galbeed ka sameeyey oo ahayd fad galbeed ka muuqdo gobolkuu sii dhacayo hees qurux badan qurux badan buu leeyahay oo fad galbeed la idhahdo ya wow wow inan inan xishoonaysa inta arkay marka waa meelii wax laga cudin jiray weliba deegaankani
maasha allah maasha allah mar kalean ku leeyahay soo dhawow kusoo dhawow caweyska washington caweyskan waa iska madadaalo kole warkiisa waad haysaa intaasi waa soo dhaweyntii iyo jawigii aad maaragtay aad waraysigan ku bixinaysin dadku ogaadan bay ahayd waan ku dhowahay caweyska washington waan dhegeystaa caasho iyo barnaamijkeeda waxaan ahay dadka ku taxan jecel inaanu dhaafin waxaad ka xusuusato barnaamijkan intaad dhegeysanaysay caawaad nala wadaagi lahayd intaanan qaybtaada u gelin aad runtii barnaamijyada dadka dhegeystaanahay laakiin barnaamijyada aad wixiisa geliye waxaa kamid a barnaamij aad kuraysi kaga qaaday ra-iisul wasaare dalka ahna madaxweyne puntland cabdiweli cali gaas sidoo kale barnaamijka cabdixaashi gudoomiyaha aqalka sare isagana waan dhegeystay si joogtaa baan ula socdaa barnaamijyada waan iska xiiseeya aad bay runtii ii taabtaan barnaamijyada noocaas ee weliba isku jira taariikhda fanka suugaanta iyo iyo xusuusta intaas oo laysku baraya barnaamijka maxaan u sameeya aad iyo aad aad iyo aad mar kale kusoo dhawow adiga caawa nala caweynaya barnaamijka caweyska washington waxaan rabaa bal horta dadku ha ku barteene hees yar qaac ka sii bal oo soo dhaweyna mid ay doonto ahaatee ama midaad adigu samaysay ama mid fanaan kala sameeyey ama
bilaasaa jirta casho ugayo hal abuurka markuu qofka heesaa sameeyo inta badan ma qaado inta badan ma qaado marka way ku yar adag tahay laakiin heesaan aadka u jecelahay waxaa kamid ah heesa xudmuuga qaadan laydhahdo madhadaadi qabataan ile waad madooda duraago ku weeraraa dirbalagu dadaalaa duushaanka xooggale waa laga ducaystaa shay kastoo naftow daraan waxba lagula daalaa Dadhaa waxaa hudiga kulul dabciisuna jacaylka gacantaasi badanaa sabirasiraale
waaw jacaylkii baa dabci xumo lagu sheegayaa cajiib cajiib cajiib maye fanaan taa adigaba hadda cod macaanaad ku qaadee fanaan baabaad ku fiicnaan lahayd malaha oo aad u diyaar garoobine
mahalaburabu inta badan ma qaadan marka waxaan rabaa waxaan rabaa nin siyaasi
daba ama uu la helo dadi ayadiisaadidkii dibshaad ka garataa de heestaas haddaad dhegeysato wadnaad xanuunaya maya dhegeystayaasha waaban u saaraynaa wadaana soo xusuusiyey dhegeystayaashaan u ciyaaraynaa waxaan rabaa marka waxaa tahay nin siyaasiya dhinaca kale waxaa tahay nin fanaan ilaan dadka fanaaniinta waxay u yaqaanaan inta caanka ah ee taitalka wadatee heesta ama sugaanta sameeya laakiin fanaaniin badanaa jira iska qarsoon sida adigoo kale iyo kuwo kale dad kale badan oo malaha aniga dadka qaar xataa igu soo daraan bahda halabuurkaas ku jira bahda hee kuwa heesa kuma jiro waa isla fankii un soo maaha aart oo dhan ama farshaxan ama fan waa isku qaanadii soo wada galaa hadduu qofku farshaxan yahay hadduu heeso hadduu hal abuuro hadduu qoraan yahay waaxuba waa far iyo farshaxan iyo fan aad iyo aad aad iyo aad marka waxaan rabaa waxaan rabaa mar haddaad siyaasi tahay waxaan rabaa bal inaad sukahay qabadsiiso aad wax yar si kooban saamayn saamaynta uu qofka hal abuurka leh ama fanaanka ah iyo marka ay noqoto inuu siyaasi noqdo qof markiisii horeba hal abuur ahaa oo wax curinaaye sidaadoo kale markuu siyaasi noqdo waa rin runtii cajiiba madaxweynihii hore ee maraykanka toddobaatan iyo sideedii ilaa siddeetan iyo sideedii ronald reagan ayaa ayaa waxaa lagu yidhi waxaad ahaan jirtay shilin shilin afar marka sidood siyaasi iyo askarnima sa isu qaban kartaa su-aasha aad hadda i weydiisay ayaa ronald reagan la weydiiyey haye
marka adigoo adigoo askar ah oo filimada jira filimada cowboy buu jiri jiray caan buu ahaa hollywoodka dadka ragga ugu caansanaa buu ahaa dabeedna wuxuu yidhi waxaana is weydiiyaa sida haddaanan askar soo marin aan u noqon lahaa siyaasi ama madaxweyne sababta wuxuu yidhi siyaasadda lafteeda waa jilitaantii wa wa wa wa jilinka jilinka markaan jilayena daaractor baa lahaa iminkana speech writer baa lee qofka qoraalka qoraalle haye agaasimo madaxtooye maamula shaqada marka wuxuu yidhi waaba mabaan qaban kareen bu yidhi haddaanan soo mari lahayn agtar inaan siyaasi noqdo ama madax marka sidoo kale haddaanan dhaqanka fanka suugaanta iyo taariikhda aqoon lahayn waxaan ku habaadi lahaa oo ku limi lahaa dhexdiisa siyaasadda oo de siyaasadu waa waa waxaan la yidhaahdo waa warisgaarsiin waa communication waa waa waxa aad adigu qabto ama dawladdaadu qabto ama xisbigaagu qabo inaad dadweynaha u sheegto marka haddaanad haddaanad sheegistii garanayn maxaad u sheegaysaa sidii loo sheegayay haddaanad garanayn siaad ugu sheegaysaa sidii ugu fiicnaayo loo sheegayay haddaanad garanayn sideedaad dadweynaha ugu sheegaysaa marka waxaa isleeyahay qabsanayaan labadaas waxaan rabaa waxaan rabaa hal abuuraa tahay bal heestii kuugu horreysay ee aad samaysay haddaad nala wadaagtana waa jeclaan lahaa caawa
waxa waxaan anigoo arday ah oo dugsiga sane kaasirulaaran dhigan jiray magaalada muqdisho kabacdi maam sawtuugeegiiba hebad malan riwaayadii ugu horreysay sameeyey daba dabadeedna maamulahayga markaa wuxuu ahaa cabdilqaadir maxamed shirwac oo sameeyey abaan ha isaguna heestii qarad sameeyey qoraxdii aroortii qaybisay fallaaraha xasan aadan tusay waxaa ku waxaa xasan aadan sabatar qaadi jiray qoraxdu aroortii marka shirwac waa nin caan ah oo inkana odayaasha dalka kamid a gudoomiyihii jaamacadda gaalkacyo shirwac baan tusay aad buu uga helay wuxuu yiri waa berigii maalin labadii shii soo dambe macalinkii naga baaqday ayaan isin wallahi fursad baad haysataa intaan ka soo lugeeyey dugsiga sare kaasulbulaar iyo risaajka shaqaale suufi ayaan lug ku imi tiyaatarka wow ma intaasaad lug kusoo kusoo jartay intaas baan lug kusoo imin weliba dalcadda sayidkan ka soo baxay anigoo qoyay oo digig waana iska garanaysaa dee lixdaa meelaha soosaaiba ahayd kuleylka qoraxda dabadeedna fanaaniintii baan u nimi waxaa joogay allah raxme saada cali waxaa joogtay hido waxaa joogtay saynad cege xasan gareyda mulaxamiiste ah tiimkii oo dhan aad bay ii soo dhaweeyey haye
riwaayadda magaceedu wuxuu ahaa riwaayad aada u xiiso badano waxaa la odhan jiray caashay kaacan daaqad la saaray dibaddu u dhacaa
gudaha ma soo dhacaya qolka
hadda shisho u dhacaya waa nagla jiris baa ku jira waa gartay
daya dayacdaa ku jira jaceyl daaqad la saaray dibaddu u dhacaa gadaal u dhacaya banaanka waadaya ha banaanka u dhacaya hada haddii daaqadda la saaray nimaalka in gudaha lasoo geliyo wadhacaya waa gartay marka riwaayadda aada uga heleen dabeedna waxaa laigu yiri agaasimaha hobolada waaderi ama agaasimaha qaybta wax soo saarka waxaa ahaa allah raxme maxamed cali kaariye haye waxaa la yidhi anagu waa dhigaynaa laxanka waa xasan gareydaari waa kugu saaraynaa fanaaniintii way soo eedhaweeyeen oo in agaasimuhu soo be soo ansaxiyo haye marka waan yarahay sawtu waad garanaysaa arday sawtuya darkii iskoolkaa jirtaaya balcadda ee labaatankiiba maad gaarin markaas form two waa waa waa waa weli teen age baa tahay buugaagtiina waa jirtaa Haye.
buugaagtiina waa jirtaa labaatanka jaamacad baa lagaga baxaa caashaa ha aad iyo aad
buugaagtiina waa jirtaa haye marka marka waa waa soo galay meeshaan soo galay dabeedna gaasiyadaada igu huri maxsiiskiisu ka soo baxay maxamed cali kaariye abwaankii weynaadii allahu yarxam ha marka dhar cadcad buu jirtay shaab iyo turwaal cad oo sasaaraya isku eg dabadeedna iyo kaba cadcad waan soo raacay wixii baan u sharaxaya waan sharaxaya wii dhegeysanaya wii dhegeysanaya wii sidaa loo soo socday wuu soo laabtay tiyaatarku soo laabtay fiyooruhu soo hormaray halkan akademiyada dhaqanka fanka iyo suugaanta markaanu ku dhaweeyey Ah.
ayuu intuu istaagay intuu saa eegay wiil warba hore waa iskuulka ku dhaqo kulmii
haye
intuu imaagay marka runtii dee qofkaan usoo sheekeeya wuxuu igu dhahdaa waxbuu ku taray
marka marka warbaxoo iskuulka ku laaban maxna muxuu leeyahay ma wixii baa la yaraaday ila waa abwaana ma wixii baa khafiif la noqday mise mise wuxuu leeyahay cunugan cun- cunugan iskuulleyda ee waxaan miisaankan la eg wadaa waa caadi maaha buu isleeyahay
waxa oo dhan bay noqon kartaa wuxuu isleeyahay mar waa loo soo diiday oo dee kacaankuna uu xoog badnaa oo isagu ma leh mar wuxuu isleeyahay wiilkan yariyaanu faniya kaga mashquuli suugaan waxbarashada way Haye.
noqon kartaa mar mar inay quursanayaaba iska suurtag waxa oo dhan way noqon kartaa waa gartay mar mar waxaa loo arki karaa cunug yar oo wareersan haddii la doono
ha marka inaan anigu- anigu waxaan malaynaya allah raxme maxamed cali kaariye intentionkiisa haddaan si caadiya u sheego Mm.
dharkii maadaama dharkii iskoolkasta inaan waxbarto oo aanan waxbarashada ka saaqinin saas in baan marka anigu fahmay ingilishaysa waxaa lagu yidhahdaa afka ingiriisiga niyad wanaagga niyad wanaagga marka maalintu allah raxme ninety fivekii markuu dhintay baa meel baa ku dhegeysanayna diidiisado warkaasaa waxaa dhintay abwaanti weyne marka dadkii oo dhan baa naxay markaasa ana waxaan xasuustay markii intu gacantiisa ay igu soo taagay oo kule bax iskuolka ku laabo wiil baxaan iskul dhowr baxaan iskuolkii ku laaba runtii waanan aaminsanay in iskuolkii waa ku laabtayo de waxbarashadii anaa ku sarreeyey marka haddaanan maalintaa aanay celin lahayn de wax laga yaaba inaan saakada lahaa moogta waa gartay agga marka heesaa heesa badan baa ku jira waadan baa ku jira laakin officially heesa badan waan jiraan oo la qaaday laakin waxaan jeclay dadweynaha inaan u shido hees cabdihani qaado oo salaandar la yidhaahdo oo iminkana aroosyada aada caan uga ah cabdihani xaashi salaandarka qurux daraandara sidii badan waynu ku dacliyaal baa leedahay heesta cabdihani tiisa intaan u- intaanan u gudbin wax yar waxaan rabaa inaan ku hakado waxaad aad u qeexday oo aad sawir ka bixisay allah u naxariistee markii aad maxamed cali kaariye aad kulanteen waxaad sheegtay dharkuu watay ilaa kabihiisi baad xafiday maxaa ugu wacan si fiican uba socodkayadina ayuu sii muuqda mar kastoo aan siyaaraha hormarayo iyo tiyaatarka xusuus gaarabay ii tahay allah raxme maxamed cali kaariyo iyo halkii aan dadkan ordayo aan u sharaxayo waxa fara badan marka marka xilligaas kadib mar kale ma ku noqotay oo maysa aragteen maxamed cali kaariye oo janis oo fu- ama fursad ma u heshay
dagaaladii dagaa dagaaladii baa la dhacay dunida waa lagu kala tegay bismillah yaa sartay geeridiisiin ayay rabtay allah raxme Mm. marka ruwa- ru- laakiin waan dhageystaa dee fankiisa iyo suugaantiisa aad baan uga jecelahay samanka kale mm, ruwaayaddii xaggee ku dambeysay marka
riwaayadii dagaaladii raaxa
laga- daaqadna saaran waxba dibaduu dhac dibadda maxa- dibaduu dhac maxa- maxaad ka waday magacaas maxaad ka waday dayaca haddii la dayaco wax kasta oo la dayaca ama jacayl dhe ama waxbarasho dhe ama nolol dhe ama wax kasta oo la dayaco oo meel dayacan la saaro a marka isaga waxa laga yaaba inuu fahmay dowladnimada inay ahay inaan uga jeedin majilintaaga fahmaan maqayno oo oo maxay ku kala duwan yihiin hadduu dibadda u dhaco iyo hadduu gudaha ugu soo dhaco qolka ama guriga gudaha waa la qaban karaa cashaciidi
taasaa waa la yaabla taasaa la yaabla Gudaha soo dhaco.
ayle gudaha meel yara kooban
meel kooban sarrintii dushaadu kusoo dhacaya ama kursiga Ah, aad iyo aad aad iyo aad marka marka marka cabdihani xaashe heestiisa waan soo qaadan doonaa wax yar waan sugaynaa Eh, laakiin waxaan rabaa en, intaanan ka gudbin allah u naxariiste maxamed cali kaariye oo sifo qurux badan aad ka bixisay Ah.
anigu nasiib uma yeelan inaan arko laakiin suugaantiisa iyo heesaha iyo riwaayadaha uu sameeyey iyo qisooyin badan oo isaga dhinaciisa la xijiye waan maqlay run iyo been wixii jira ma ogi laakiin inaan ku haka- inaan taas ku fogaada ma rabo marka heesihiisa heesta heestaan ugu soconaya heestiisa waa heesta la yidhaahdo markii ugu horeysay sheeka la dad hargeysa soo maray heestaan markaan dhageysanayo qof kasta ahmir alciga markuu qaadayo xataa wuu fadhiistaa mootii la barakay qof kastaa wuu fadhiistaa markuu heestaan la qaadayo ugu horeysay habeena ashaqo mahalkan fadhiis marka ahmed alciga markuu qaadayo adiga arkay mar kasta wuu fadhiistaa halkaa markuu marayo kuwa xataa dib u qaada wuu fadhiistaa waan arkay maxaa ugu wacan kuwan uu hadda xitaa dib u qaaday dad hargeysa soo maray
dadaalkiisa soo maray xafiyaday u dhiiba Maalintii ugu horeysay, ii haleelay caashaqu. Ah, ma halkan fadhiistaa Markii ugu horeysay, ii haleelay caashaqu. Ma halkan fadhiistaa
hadiyadda had- hadiyadda igu dhiibaan maxamed cali kaariye mucjisu yahaa runtii mucjisu yahaa isagaana sameeyey heestaasi waan maqlay isagaa tegey ma aha weliba qiso dheer bay leedahay oo aada u qurux badan oo
oo loogu geynayo inagii hargeysa ku bartay ee warqadda ka dabagalaysay geerada ugu geynaysay isagoo gurgiisii doobiyaa fadhiya warqadii furayay sanad ka bacdi haddana isagoo meeshii fadhiya laba sano kadib ayuu hoosta sameynaya odhanaya mahalkii dharaartii bay hargeysa soo maray hadiyadda igu dhiiga
wow dadkii ugu horeysay haleelo caashaqu ma halkaan fadhiista waa guri boorama ah oo guriga bakarna waa guri boorama ku yaala haa asinaan iga maxamed cali kaariye oo riwaayad keenada inuu baranaya inankiiba iswaayayaan telefoonada ma jiraan dabadeedna habeenkii barlamaanka iswaayayaan badanay sheekaystaan oo mustaqbal ka warhadaan kabacdi warqadbay ka dabamaraysaa warqadiina waadada u geeyay oo beebuura la joogay waa iskarigaa dabasa loo geynaya maxamed cali cibaal baa loo geynaya laba sano saddex sano kabacdi maruu soo noqday ayuu xasuusanaya saacadii iyo waktigii iyo bishii iyo goortii baa isku soo beesay intii oo dhanba heesta ay ku jiraanna intiiba heesta ku jira habeenka taariikhdii saacaddu marka intaa ahayd haa saacadii haa Yadoo- iyo markii la helay Isku soo hagaagay.
iyo halkii fadhiyey intii baa isku soo beesay
cajiib marka karantaa doora marka hore nafta heesiraada marka heesta heesta waxaa le cigaal bay qusaysaa laakiin kaariyaa sameeye cigaal kaariyaane cigaal baana qaada qisadana waa cigaal mise waa kaariya qusaysaa qisadu cisadu dee waa waa waa kaariy waa waa sheeko dheer waa yahay cabdi inantana waxaa lagu inantana waxaa lagu sheegaa shankaro laakiin ma hubo ma ma ma ma ma cadayn karata qisooyin badan oo labadooda lagu xiriiriyaa jira laakiin Waa.
shank- shankaroonna weli iyadoo ka hadlaysa baanaan maqal een, isagana uu dhinto allahu yarxam shankaro axmed sagal mar wara mar wa- shankaro axmed sagal waa inaan mar wareysa dadkii ugu horreeyeen raadiyay ku jirteen marka ma quusan doonee waa interesting marka hadda hadda suugaantaydii waxaan ku ururiyey buug weyn oo afar boqol oo beej hoolayra suugaanta man gaboon marka marka marka marka buugga buugga buugga buugga intaana u gudbin waxaan rabaa waxaan rabaa een, heestan cabdixani cabdixani xaashaad u dhiibtay maxay ku saabsan tahay iyadu Ah, ee aroosyada aadka looga qaado waxay ku saabsan tahay waa waa waa qof qurux badan hasab maaha hees kastaa inay qiso leedahay laakiin qofka artiiska ahi isagu waxbuu sawiraya maskaxdiisa kusoo dhacay ay alwaankuna markaas oo kale waxbuu wax abuuraya ah ya dabadeedna barandar waa qof aad ka yaabtay oo ashqaraana oo indhihiisa dee barandarka qurux barandara sidii damal wada ku dacayaan dushiisa ubax yemen kala degay la daawado dooga dhinacyada daweyn dawada jacaylkeedan sidii dayax dunida nuurkeedan haddaan doondoono doono haddaan bayriga ku doono dalkiiyo dibadaba ka doono miyay dunidaba jirtaa inaan kugu doorsadaa
marka ma waxaad leedahay heestaasi waa mala awaal
inta badan abwaanada iyo halabuuradu way qisooyin way ku dardaraan eh, laakiin waxa way way jiraan qaar qisooyini laakiin inta badan waxa la sameeyaa waa waa art waa farshaxan waa hal abuur wasiirkii hore ee warfaafinta ahna mudane ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya senator cismaan bokor dube waxa uu caawa marti igu ahaa barnaamijka caweyska washington barnaamijkana waxaan ku soo xirayaa heestaasi uu senatarku ka dhawaajiyey ee uu qaado fanaanka cabdihani xaashi oo caashi ibraahim aadan oo idinle nabadgelyo
taraandarka qurux taraandara siidii damal wabiigu dacalyaal dushisa ubax iyo man kala degay la daawado la daawado la daawado la daawado doogga dhinacyada ee la daawado la daawado la daawado la daawado doogga dhinacyada ee taraandarka qurux taraandara siidii damal wabiigu dacalyaal dushisa ubax iyo man kala degay la daawado la daawado la daawado la daawado doogga dhinacyada ee Ah, la daawado la daawado la daawado la daawado doogga dhinacyada ee daawadaawadii jacaylkaygaay sidii dayax dunida nuurkeedaay daawidaawadii jacaylkaygaay sidii dayax dunida nuurkeedaay ildoojay maanka doojay ildoojay ildoojay ildoojay maanka doojay haddaan doondoono doono haddaan dayn iyo ku doono dalkiyo dibaddaba ka doono miyay dunidaba jirtaa midaan kugu doorsadaa iyay dunidabaad jirtaa cidaan kugu doorsadaa miyay dunidabaad jirtaa cidaan kugu doorsadaa miyay dunidabaad jirtaa cidaan kugu doorsadaa cidaan kugu doorsadaa